ujiya labada soo hadhay oo nuux iyo ciise ah baa lagu muransanya marka ma ciisa horeeya mise nebi nuux baa horeeya shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah isagu wuxuu rajaxay nuux baa ka fadli badan ciise sheekh ibnu cuthaymiin isagu waa ka tawaqufay oo wuxuu leeyahay anugu ciisena waa ciisaa fadli badan iyo nuux baa fadli badan midna dhihi maayo marka sidaa tartiibkaas ayaa macnaha loo kala hormariyaa ayaga laftooda macnaha markii laga yimaado ululcamiga ululcasmi waxaa loogu magacaabay casmiga waxaa la yidhaahdaa waa go-aanka yacni waxay ahaayeen rusul go-aan leh oo sabir leh oo adkaysi leh oo ilaahay subxaana wa tacaala inay kelimadiisa fuliyaan go-aan iyo adkaysi una bay ahaayeen rusushoo dhan way lahaayeen laakiin ayagu zaa'id bay ahayn siyaaday wateen waa ka rabbi subxana wa tacala rasuulkiisa ku yidhi fasbir kamaa sabara ululcasmi min arusul marka iyagu siyaaday wateen oo sabirkooda macna wax weeyaan zaa'id aha macna ayib saas daraaddeed baa loogu magacaabay ululcasmi loogu magacaabay kadibna rusushii kalaa soo raacaya afarta shanta ululcasmiga marka laga gudbo rusushii kalaa marka soo raacay soo fadli badan rususha waxaa ku xiga markii laga yimaado ambiyada ku xiga sidaasa marka tartiibkaas yay macna wax way u tartiibsan yihin ayib wa bacdahu rasuulka gadaashiisa sal lay wasalam markii macnaha rasuulka laga yimaado alafdalu kan fadliga badan ee ugu fadli badan basharka ama khalqiga wadhe ahlulcasmi ululcasmiga kuwa casmiga u saaxiibka iyo sabirka faruslu rususha ku xigta uma kadibna waxaa ku xiga alambiyaau baa ku xigta waan soo sheegnay rasuul iyo nebi maxaa udhexeey waan ka soo hadalnay sooma waxaa kaloon ka soo hadalnay tirada nebiyada iyo tirada rususha intaasuna waan soo sheegnay ayb uma kadibna alambiyaau weye biljasmi qul waxaad tidhaahdaa arrinka aan soo sheegnay dheh oo ictiqaadi biljasmi goyn go-naan aan shaki ku jirin macna sidaa inay tartiibkaas ay fadliga u leeyihiin ayb meesha markaa iyadana waxaa mudan in la ishaaro khuraafo kale oo iyadana ay keeneen nimanka la yidhaahdo ghullaatu asuufiya suufiyada quwooda sii xad jira haasatan nimanka la yidhaahdo yani nimanka alitixaadiya ama waxdat lwujuudka nimanka rumaysan ibni carabi iyo raggiisi waxay keeneen ooy macnaha ku tageen in uu weligu ka fadli badan yahay nebiga warkaasay keeneen bal daahirka hadalkiisa waxaa laga fahmayaa inuu xataa weligu rasuul ka fadli badan yahay ibn arabi ibn arabi oo aan alla raacinin iyo ibn lcarabi baa ka jira ibn carabi waa imaamkii maalikiga aha wey ibni carabi laakiin markii la yidhahdo asha laga daayo wuxuu ahaa nin aad u xag jira oo wuxuu ahaa yani waxa weeyaan yani waxa weeyaan taqriiban yani gaalnimada uu la yimid gaalnimada uu la yimid malaha nin la yimid waa yari wuxuu leeyahay kutubtiisii baa taalla waxaa ka mid a kutubtiisa kitaab la yidhahdo ladaa'if اlasraar waxaa ka mid a alfutuuxaat almakiya waxaa ka mid a kutubtiisa fusuus lxikam kitaabka la yidhahdo alimaamu dahabi markuu fusuus lxikamka ka hadlaya wuxuu yidhi fain kaana laa kufra fiihi saasuu leeyahy famaa fi dunya kufrun buu yidhi fusuusulxikamka ibni carabi haddiin gaalnimo ku oolin adduunkaba gaalnimo ma jirta bu yani kitaabkaasi waxa uu shamlistay wax lagu been abuuranaya ma aha wax taxaamulana ma aha kitaabkiisiibaa qoran kutubtiisiibaa taa marka kutubtaasuu marka ku taqriiriyey maalan kitaabkiisaas lataa'ifu lasraarka wuxuu leeyahay safxada afartan iyo sagaalaad wuxuu leeyahay samaau nubuwati fii barzaqin duuna alwaliyi wa fowqa arasuul buuri wuxuu leeyahay samada nebinimadu meel dhexdhexaad ah wey oo xaggay u dhexaysaa welinimadana way ka sokaysaa rasuulkana way ka koraysaa u fiirso samaau nubuwati fii barzakhin duuna alwaliyi wa fowqa arasuul keoda ugu sarreeya saddexdooda marka weligaa u sarreeya soo maarti macnaheedu waxa weeyaan waa weli rasuul iyo iyo nebi wuxuu yidhi marka nebinimadu rasuulkana waa ka koraysaa soo ma jeeda rasuulkana waa ka koraysaa nebinimadana waa ka sokaysaa welinimadana waa ka sokaya soomaalit marka hadalkaasi waa hadal daahirkiisu uu yahay kufri iyo uu gaalnimo yahay maxayna waxaa ka dhalanaysaa awliyadu inay ka fadli badan tahay rasusha bal nasan baa waxay u yidhaahdaan khaatamu lwliyaai afdalu min khaatami rusul waxay qabaan nin la yidhahdo khaatamu lwliya oo awliyada khatimay meel lagu sheegana ma jiro diinta wax khaatamu lwliya la yidhahdo khaatamu lwliyaai baa ka fadli badan khaatamu lambiya bay dheheen waxa waxaa la yimid waa ninkaas ibnulcarabiga iyo qolyo isaga ka dabqaatay oo ka shidaal qaatay waa qolyaha uu leeyahay shekh ulislam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah wa haulaai almalaaxida yaddacuuna ana alwilaayata afdalu min alnubuwa wayulabbisuuna cala annaas fayaquuluuna wilaayatuhu afdalu min nubuwatihi wayanshuduuna maqaamu alnubuwati fii barsaqin fawayqa alrasuuli waduuna alwaliy wayaquuluuna cilada ay cuskanayaan u fiirso naxnu shaaraknaahu fii wilaayatihi alatii hiya acdamu min risaalatihi bay dhahan wa hada min acdami dalaalihim buu sheekhu yidhi faina wilaayata muxamadin lam yumaahilhu fiiha axad laa ibraahim walaa muusa fadlan an yumaahilahu haulaai almulxiduun wa kullu rasuulin nabiyun waliyun faarasuulu nabiyun waliyun wrisaalatuhu mutadaminatu linubuwatihi wanubuwatuhu mutadaminatu liwilaayatihi waidaa qadaruu mujarada inbaai illahi iyahu biduuni wilaayatihi lilahi fahada taqdiiru mumtanic buuli halkaa hadal dheer ayuu shekhu islam taymiya caleyh raxmat ullahi ka dabagalay kitaabkiisa furqaanka macnaha wuxuu leeyahay nimanka mulxidiinta ah waxay sheegtaan wilaayadu inay ka fadli badan tahay nebinimada dadkayna wax iskaga khaldaan oo diintooda ka dhehgeliyaan oo waxay dhahaan wilaayadiisaa ka fadli badan nebinimadiisa beydkaana way akhriyaan aan hadda soo macnaynayn waxay ku doodaan oo yidhaahdaan annagu awliyaanu nahay welinimada oo ka fadli badan rasuulnimada iyo nebinimada ayaanu la wadaagnay laakiin rasuul hadduu noqdo daahirka hadalkooda waxaa ka muuqda inuu welinimadii ka baxayo hadduu nebi noqdona welinimadii ka baxayo waxay qadareen waa qadar waa taqdiir aan meeshaba ku jirin fardi aan waxba ka jirin waay waxay qadareen rasuul aan weli ahayn iyo nebi aan weli ahayn welinimadaana meesha ugu haysatay dheh meesha welinimada ugu haysata rasuulku marka weli ma aha nebiguna weli ma aha weli waa awliyada awliyanimadaana ugu fadli badan sidaasay qadareenoo shubhada gelisay middaa iyadaa wey sawaabkuna waxa weeye rasuulku waana nebi waana weli soo ma nebiguna waana nebi waana weli leanna weli ilahay muxuu ku qeexay aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun rususha iyo ambiyadu iimaan iyo taqwo sooma lahayn soo awliye ma noqonayaan bal waxa weeyaan waa afdalu awliyaa illahi tabaaraka wa tacala waa rususha iyo nebiyada waa marka wilaayada ay heleen rusushu heleen wax gaadhay ma jiro sooma wilaayada ay ambiyadu heleenna inta ambiyada ka sokaysaay mayna gaadhin wilaayadooda soomaret saasuu marka sheekhuu la doodayaa adiga warka murtidiisu waxa weeye warkaasi waa war ilxaad iyo gaalnimo yacni waxa weye wato wey sidaas daraaddeed baa biqaaci wuxuu soo guuriyey taqriiban kitaabkiisa la yidhaahdo tanbiihu lhabiyi ilaa takfiiri ibni carabiy wuxuu ku soo guuriyey afartan iyo afartan culimo ka badan oo madaahibta oo dhan ah madaahibta oo dhan ah ayuu ka soo guuriyey inay xukumeen ibn alcarabi inuu gaal aha ibni carabi kitaab gooni ka alif ma aha nin mucaasira waa nin hore buqaaci kitaabkiisuna waa yaalla maktabaadkeenu yaalla tanbiihu lhabiyi ila takfiir ibni carabi wahabi ma ahayn baqaaci ya wahabi ma ahayn bal wuxuu ahaa culimadii shaafici soo maahayn culimadii shaaficiyadu ahaa culimadii shaaficiyadu ahaa markaasuu wuxuu soo guuriyey akar min arbaciina caalim oo afarta madhabood ah oo kulligood xukumay ibni carabiga suufiga inuu gaal ahaa oo islaamnimada ka baxay marka ninkaas way wararka iyo waxyaalo la yaab loo kaba sii cajabsanba la yimid waxaas marka wax jira maaha waa wuxuun macnaha waxa weeye asalkeedu waxay ka timid falsafada yuunaan oo ibni carabiya raggii la noolaa baa culumtii falsafadii yuunaan intay soo qaadeen baa waxay dhex geliyeen madhabkii tasawufka halkaasaa marka inxiraaf weyn uu kaga dhacay waxaa dhalatay marka masalada la yidhahdo waxdat ulwujuud yacni waxa jiro oo dhan inuu isku mid yahay wax ilaaha iyo addoon la kala yidhahdo ma jiro khalqiga iyo khaaliqu waa midoobeen waa isku mid khaaliq weeye waana makhluuq fikrad haliis oon hore usoo tilmaannay waa midda marka yidhahdo maaragtay uu kitaabtiisa ku leeyahy khusuus ulxikamka iyo alfutuuxaat ulmakiya iyo wama alkalbu waalkhinziiru ilaa ilaahuna saasuu leeyahy eygii iyo doofaarku waa ilaahanagii buu leeyahy wuxuu leeyahay fircoon markuu lahaa ana rabbukum alaclaa waa la garan waayey mooye runtii bay ahayd laakiin dadkii uu la hadlayey baa waxay ahaayeen muuse iyo kuwii ka hor imaadsanaa baan fahmaynin buuli markuu lahaa ana rabbukum alaclaa qaybtiisii ilaahnimadaa baa hadlaysay buu ku leeyahy waana runtii odi rabbukum alaclaa waa ilaah buu leeyahy soo maalit waa midda keentay inay culimmada islaamku isku raacaan kufrigiisa isku raacaan aduu ma ka shakilaysaa ninka noocaas oo kale gaalnimadiisa shaki ma leh saas macana bal adugu waxaad fiirisaa yani waxa weeye duruqda suufiyada agtooda wuxuu ka yahay muqadas buu ka yahay ibnu carabi haddaad maqasho ibnu carabi iyo xallaaj iyo haddaad maqasho agtooda muqadas bay ka yihiin kutubta culimmada sunnada markaad ku noqotee la noolaana agtooda gaalay ka yihin islaamba maaha waxaa iyo wax la miday ku hadlaan oo ciyaalka yarka xataa ina ku hadaafin macna marka yacni waxa weeyaan rususha ambiyadaa soo raacad ambiyadana waxaa soo raaca sidiiqiintaa soo raaca shuhadada sidaasa ilahi subxana wa tacala u tartiibiyey laakiin waxa weeye weli nebi iyo rasuulba intuu ka boodo kor aadahayaay war un macna waxa weye dariiqooyinku la yimaadeen hada wabillahi tawfiiq wasal allahuma wasalam cala nabiyina muxamedi wacala alihi wasaxbi wasalam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد يقول الناظم رحمه الله تعالى وأن كل واحد منهم سليم من كل ما نقص ومن كفر عصم كذاك من إفك ومن خيانة لوصفهم بالصدق والأمانة وجائز في حق كل الرسل النوم والنكاح مثل الأكل waxaan ku soo dhex jirnay ou sheekhu ka hadlayay mabaaxistii rususha iyo ambiyada maxaa ku waajib ah maxaan u bannaanayn maxaase u bannaan wuxuu yidhi marka wa anna kulla waaxidin mid kasta oo minhum ayaga ka mida salima annadaas macnaa waxay ku xidhan tahay wa nu'minu waay waxaanu rumaynaynaa anna kulla waaxidin mid kasta oo minhum rususha ka mida salima inuu nabad galay min kulli maa naqsin dhimanaan oo dhan naqsi iyo dhimanaan wa cusima in la ilaaliyey baanu rumaynaynaa min kufrin gaalnimo in laga ilaaliyey kadaaka kaa hore waxaa la mid ah oo isagana laga ilaaliyey ama kadaaka kaa hore xaaluu la mid yahay min ifkin been baa laga ilaaliyey iyo wamin khiyaanatin iyo khiyaano liwasfihim sifayntooda darteed bisidqi run lagu sifeeyey waalamaanati iyo ammaanada lagu sifeeyey masalada uu meesha kaga hadlay waxa weeye masalada loo yaqaano rususha iyo ambiyadu ma macsuumiin baa mise macsuumiin maaha masalatu alcisma cismatu alambiyaa ayuu ka hadlayaa waana mas'alo taqriiban kutubta tawxiidkana lagaga hadlo kutubta usuul fiqhigana lagaga hadlo iyo axaadiista shuraaxdooda intaba macnaha waa laga hadla waa lagaga hadlaa macnaha marka wuxuu yidhi sheekhu mid kasta oo rususha ka mid yihi waxaan rumaynaynaa inuu ka nabadgalay min kulli naqsin naqsigaasi waa dhimanaan xagga diinta ah dhimanaan xagga diintaa wey ee abuurka iyo bashariyada dhankeeda ma aha buu sheekhu leeyahy sheekhuulcuthaymiin caleyh raxmat ullah ayib waxaa kaloo laga ilaaliyey kufri iyo gaalnimo oo rususha ilaahi subxaana wa tacaala axad yacni kaafir ah kuma jiro axad kufriyeyna laga heli maayo wax diinta dhimanaansho u keenaya mid u qastayna laga heli maayo sidaasuu macno leeyahy marka naqsi dhimanaansho kastaoo diinta xaggeeda ah ayay ka nabadgaleen kufrina waa laga ilaaliyey in kufri laga ilaaliyey waa maxalu ijmaaca ayada hadal kama joogo rusushu inay macsuumin yihiin min alkufri ayada hadal kama joogo ama intaan waxyiga lagu bilaabin ama markii lagu bilaabay kadib kufri kama dhaco iyo wax gaalnimo keenaya oo ilahay baa ilaashanaya subxana wa tacaala waxyaalaha kaloo laga ilaaliyo inoo sheega waxaa ka mid a beenta iyo khiyaanada beenta iyo khiyaanada leanna waxa weeye beentu waxay ka hor imaanaysaa risaalada alkadib waalifku yunaafi alrisaala maxaa yeelay ruuxa haddii been lagu barto hadalkiisa lagu kalsoonaan maayo lana qaadan maayo sidaas daraaddeed ayaa rusushu beenta ilaahay subxaana wa tacala uu ka ilaaliyay laguma baranin wax been la yidhaha khalqigu hadday kugu ogaadaan inaad beenalatoo been sheegto ilaahay xaggiisaan wax ka wadaa lagaa siisan maayo lagaana dhegaysan maayo marka risaaladiibuu si toosa beentu u taabanaysa amaa xadiidka nebiga ka sugan sal lla alay wasalam ee odhanaya nebi ibraahim been ma sheegin saddex mooyaane oo ahayd bal facalahu kabiiruhum haada iyo iyo tii ahayd xaaskiisii markii uu ku dhihi jiray waa walaasha ninkii boqorka ahaa iyo midda saddexaaday ahayd yacni tii xidiga innii saqiim uu dhihi jiray innii saqiim waan jirana saddexdooduba been ma aha ee waa tawriyo tawriya loo yaqaana tawriyada waxaa la yidhaahdaa waa hadal adigu aad si u wadato sida aada ula jeedana run ku ah dadku siday ka fahmayaanna been noqon kara adigu sidaad u wadataa ayaguna siday u fahmayaan adigu sidaad u wadato run buu ku yahay ayagu say kaa fahmeenna wuxuu ku yahay been buu ku noqonaya maalan markuu xaaskiisii uga baqay ninka boqorka ah wuxuu yidhi waa walaashay nebi ibraahim isaga markaa qalbigiisa waxaa ku jira oo uula jeedaa waa walaashay xagga diinta ah soo markaa run maa sax maa leanna waxa weeyaan iimaankay walaalo ku yihiin been ma ah laakiin boqorku muxuu u qaatay wuxuu u qaatay walaashii oo xagga dhalashada ah siduu boqorku u qaatay marka marka la fiiriyo wuxuu noqonayaa been siduu nebigu u watay marka la fiiriyana wuxuu noqonayaa run buu noqonaya markuu lahaa maalan bal facalahu kabiirhum haada ayaduna waa la mid waa la mid oo waxaa la dhahayaa kan weyn baa sameeyey waa saad idinku ictiqaadsan tihiin oo ruuxa mar waxaa lagula hadlaa sida isagu uu rumaysan yahay ictiqaadsan yahay ayaga waxay ictiqaadsaneen asnaamtu inay wax qabanayaan oy awood leeyihiin marka wuxuu leeyahay saad idinku qabtaan hede ka weyn baa burburiyey laakiin ayagu waxay u qaateen in uu leeyahay ficil ahaanba ka weyn baa ilaahyadii yareeraa intuu ka xanaaqay buu jajabiyey innii saqiimun waa sidoo kaleeto markuu nebi ibraahim leeyahay calayhi salaam saqiimun macnaha waxaan ka jiranahay kufrigiinni iyo gaalnimadiinni iyo mabdaxumadiinnaan ka jiranahay ayaguna maxay u qaateen waxay u qaateen inuu ka wado waan jiranahayoo waan fahmo darnahayoo idinma raaci kara iska taga soomaalit isaguna wuxuu ka wataa mabda'an iyo jaahiliyadiiyo kufriga xumaanta uu ka xunyahay marka kulluhaa waxa weeyaan waa tawriya baabu tawriya la yidhaahdaayo waa baab yacni lagaga hadlo cilmiga la yidhahdo cilmiga balaaqada marka yacni ma aha been ma aha been maaha daahirkeeda sida markaa dadku ay u qaadan karaan haboon noqoto laakiin tawriya la yidhaahdaa sidaas daraaddeed nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam been ma sheegin sidaas way macnaha ayib tawriyaduna waxay leeyihiin culimmadu ruuxa madluumkee laga gardaran yahay way u bannaan tahay bilijmaac haddii lagaa gardaran yahay beentu waxaa kuu bannaan tawriyadu waa kuu bannaantah ruuxa dantu ku kalifto ama xaaje iyo dani u geysana waa u bannaan tahay cinda aljumhuur ee tawriyadu waxaynan u bannaanayn baa la dhahaa ruuxa daalimka ee gardarrada ujeeda ruuxa daalimkaa inuu dulmigiisii haddana tawriyo u samaysto lama rabo laakiin madluumka waa loo ogolyahay marka itlaaqaas in nebiyada ilaahay beenta ka ilaaliyey itlaaqaas weeyaano waxba laga soo reebi maayo waxaa kaloo ambiyada laga ilaaliyey khiyaanada ama hadalkooda inay wax ku khiyaamaan ama ficilkooda inay wax ku khiyaamaan maxaa yeele khiyaanaduna iyaduna risaaladay ka hor imaanaysa haddii ruuxa khiyaano lagu barto isagana sidoo kaleeto wuxuu sheegaya laga rumaysan maayo saas way macana maxaa yeele wuxuu sheegayo wejigii saxda ahaa inuu u sheegayo iyo inuu khiyaamayo yaa laga shakinaya marka rusushu wax ma khiyaanto saas daraaddeed ma nebigana wuxu uhi sal lay waslam uma habboona nebi inay u ahaato khaa'inat lacyun ninkii uu nebigu yuri sal lay waslam maxaad hoos ugu dili weydeen maadishaan hor ninka maxaad u dili weydeen ee uu yidhi saxaabigu nebi allow maxaad waxoogaa tilmaan yar noo siin weyde nebigu wuxu uhi sal lay waslam ma habboona nebi in ay u ahaato khaa'inat lacyun inuu hoos iyo khayaano inuu wax ku fuliyaay male buu nebigu macnaha waxyaala badanoo hadda basharka kale ku bannaan ayaan ku bannaanan macna wuxuu leeyahay marka sheekhu liwasfihim maxayna ambiyada ugu bannaanayn arrimahaasi oo khayaanada iyo beentu ayna ugu bannaanayn maxaa yeelay waxaa lagu sifeeyey oo lagu tilmaamay sidqi iyo ammaana lagu sifeeyey sidqigu wuxuu meesha ka saaraya haddii layidhahdo hebel waa saadiq muxuu anfinayaa kadibkii buu anfinaya haddii layidhahdo waa amiinna khiyaanadii buu anfinaysa saas way macna fi suurati shucaraa allah subxaana wa tacaala waa ka rasuul kasta markii qisaska rususha inii lakum rasuulun amiin rasuulun amiin kulligood waxay ahaayeen umanay ahaayeen umanay ahaayeen khayaana laguma aqooni saas wey maana mana ka dhicin khayaano macna saas weyaan ayib masaladu marka waa masalo oo muran ku jiro ambiyada ma ka dhacdaa dunuubtu ma ka dhacdaa mise waa macsuumiin wuxuu leeyahay shekhu islam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah dadku laba daraf iyo wasat weeyaan buuhi laba dhinac bay kala qaateen labada daraf mid walba kitaabka ilaahay dhinac buu ka khilaafsan yahay qowm waxay yidhaahdeen buu qowm wuxuu yidhi qowmun afratuu fii dacwa imtinaaci الdunuubi xataa xarafuu nusuusa alqur'an almukhbira bima waqaca minhum min altawbati min الdunuub wamaqfirat اllahi lahum fii rafci darajaatihim bidalik qola waxay yidhaahdeen nebiyada iyo rususha dembi kamaba dhacba xaggay ku fogaadeen qoladaas ilaa nusuusta qur'aanka ee sheegaysa ambiyo ilaahay u soo noqotay oo loo dembi dhaafay ay taxriifiyeen oy dembidhaafkiina macno kale u sameeyeen towbaddoonina macno kale u sameeyeen asal waxay yidhaahdeen maba dembiba rususha kama dhaco nebiyadana dembi kama dhaco mar hadday saas dhaheen ambiyo ilaahay qur-aanka ku sheegaya inay towbad keeneen oo laga towbad aqbalay bay ku qasbanaadeen inay nusuustaa daahirkeeda taxriifiyaan qolo halkaasay mareen buuy shekh islam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah qolada labaad waxa weye waa qowmun afratuu fii an dakaruu canhum maa dalla alqur'aanu calaa bara'atihim minhu qolo kalena iyagun dhinaca kale ku dhaceen oo rusushiiy ambiyada waxay ku sheegeen wax uu qur-aanku sheegay inay beri ka yihiin waxayna ambiyada u tiiriyeen dunuub iyo ceebo ilaahay uu ka nasahay subxana wa tacaala yacni qolyada waxayna rususha iyo ambiyadu dunuubta waaweyne way ka dhacdaa oo wax walbay ku sheegeen kuwana waxay yidhaahdeen wax ka dhaca maba jiraba labadaa qoloba sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah wuu radinaya wuxuu leeyahay dadku laba ra'yi qola waxay leeyihiin ambiyadu qolyaha qaba ambiyadu inay macsuumin yihiin baa haddana laba ra'yi masalada ka qaba qola waxay leeyihiin yacni waa macsuumiin min ficliha ay min ficli dunuub dunuubta samaynteedaba bay macsuumiin ka yihiin ambiyadiiyo rusushu oo dembi kama dhaco waa qoladii uu sheegaya qolada labaadi waa qolyaha yidhaahda yacni ambiyadu waxay macsuumiin ka yihiin min aliqraari cala adunuub in dunuubta lagu sugo yacni dembigu wuu ka dhici karaa laakiin markuu ka dhaco in loo daayo oo aan laga qabanin oyna ka towbad keenin middaas ayaa laga ilaaliyey taa dambe ayuu wuxuu leeyahy waxaa qaba jumhuuru lculamaa culimmada intooda badan midkaa dambe ayay qabaan oo ah in macnaha waxa weeyaan ay ka dhici karaan rususha iyo ambiyada waxyaabo dunuub la dhihi karo laakiin haddana isla markaa loo dayn maaye way ka toobad keenayaan markaasaa towbaddii ay ka towbad keeneen baa waxay ku kasbanayaan darajo intayna dembiga gelin ayna lahayn saas way macana maalan tusaale maxaa noqon kara tusaale waxaa noqon kara maalan nabiyullaahi aadam oo kale sooma rabbigaa subxana wa tacala qur-aanka ku sheegay inuu yani waxa weye cisyaan la yimi sooma wa casaa aadamu rabbahu faqawa sooma laakiin ilaahi subxaana wa tacaala dembigaa inuu ka laabtay buu qur-aanka ku sheegay oo wuxuu yidhi uma ijtabaahu rabbuhu fataaba calayhi wahadaa somaarta ilaahay baa doortay dembigiibuu ka noqday waa laga toobad aqbalay darajuu siyaasaday somaarta waxaa ka mida maalan nabiyulaahi yuunus calayhi wacala nabiyina asalaatu wasalaam somaarta waa kii ka dhaqaaqay dadkii loo diray ka tegey kadibna malaygu liqay kadibna meeshii ku toobad keenoo ilahay ugu soo noqday subxana wa tacala waxaa ka mida nabiyullaahi daawuud calayhi salaam waa ka ilaahay subxana wa tacaala sheegay yacni inuu isagana mas'aladii xugumka ee labada nin uu kala saarayay inuu macnaha waxa weeye ku gafay kadibna uu ka toobad keenay saas daraaddeed baa sheekhu islaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay qur-aanka laguma hayo intuu nebi sheego khalad ka dhacay inuusan towbadiisii daba dhigin lagama helay yidhi qur-aanka waa istiqraa istiqraa cajiiba waay nebi kasta oo qur-aanku sheegay inuu khalad ka dhacay haddana qur-aanku wuxuu daba dhigay inuu ka noqday ilahayna ka towad aqbalay subxana wa tacala saas daraaddeed buu isla qaacidadan wuxuu u deliishanayaa nebi yuusuf calayhi salaam markii ay naagtii gurigiisa uu ku noolaa ay codsatay waa ka ka istaagay ee macaad allah yidhi meeshaasaa waxaa laga doodaa nebi yuusuf ma damaaci baa galay mise ma gelin dembi ma galay mise ma gelin gadaal dambe aayaddu marka rabbi leeyahay subxana wa tacaala wamaa ubari'u nafsii ina annafsa la ammaaratun bisuu waad kaad garanaysaanoo ma naagtiibaa hadalkan leh mise nebi yuusuf baa leh wuxuu leeyahy shekhu islaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah sawaabku waxa weeyaan hadalka waxaa iska leh naagtii baa leh leanna nebi yuusuf calayhi salaam haddii qaabka qisadu u dhacaysay khalad uu galay uu jiro isla suuradda lafteeda lagu sheegi lahaa inuu ka toobad keenay sidii ambiyada kaleba lagu sheegay maadaama aan la sheegin ammaan mooye haba yaraatee aan suuraddu soo qaadin nebi yuusuf khalad uu galayoo uu ka noqonayo meeshaasi wixii dhacay nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam wuxuu ku lahaa ma jirin hadduu wax ku lahaa towbadiisaa la sheegi lahaa buuri shekhuislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah qaacidadu marka waa saas wuxuu leeyahay marka sida ay u badan yihiin ahlusunna waljamaca majmuuc alfataaga wuxuu leeyahay jumhuuru nnaas qowlka xoogga badanna waxa weeyaan ambiyada wax waa ka dhici karaa rusulsana wax waa ka dhici karaa laakiin haddii ay wax ka dhacaan lagu sugi maayo ee markaba waa la saxaya markaba way ka toobageenayan way ka noqonayan rasuulkeena sal ly waslam dhowr meeloodoo qur-aanka ka mida waa ka lagu canaantay cabasa watawalla an ja'ahu lacma ma kana linabiyin an yakuna lahu asraa xata yudkila fi lardi turiiduuna carada dunya wallahu yuriidu alaakhira wallahu casiizun xakiim lowlaa kitaabun min allahi sabaqa lamasakum fima akhadtum cadaabun cadiim soo maarta yani waxa weeyaan meelo badan cafa allahu canka lima adinta lahum xata yatabayana laka aladiina sadaquu wataclama alkaadibiin soo maarta marka yani waxa weeyaan waa la baraarujin waa ijtihaadaad rasuulki iyo nebigii waa ijtihaadaya ijtihaadkiisii khata buu noqon karaa allah subxaana wa tacaala khata'a ijtihaadkiisa soo galay loo dayn maaye markaaba waa la saxaya waxaa la leeyahay sidaasi maaha sidanaa ka saxsan nebigii marka waa toobad keenaya waa ka noqonaya sidaasaa qur-aanka iyo sunnada nabigeenaba salawaatu rabbi wasalaamu calayh laga fahmayaa oo laga qaadanayo laakiin mid baa laisla ogolaya midda laisla ogolaya waxa weeye yacni waxyaabaha aan le- leeyahay way ka dhici karaan laakiin lagu sugi maayo kuma jiraa laleeyahay tabliiqu risaala xilkii loo soo dhiibay iyo risaalada gaadhsiinteeda ayada kuma gafaan ayada khada iyo gafdembi kama galan taas iyada waa maxalu ijmaac waxa laga hadlayo waa waxyaabo kale laakiin gaadhsiinta risaalada iyo gudashada waajibka ilaahay saaray middaa iyada ah haba yaraatee wax khalal ah iyo wax naqsiya iyo wax ma gelayo macna wax haba yaraatee geli karaayo ma uu jiro middaas iyada jusiyadaa iyo qaybtaa iyada ah waa masale iyada laysla ogol yahay oo curankuna siday u badan yihiin culimmadu saa sheegnay shekhu islam ibnu taymiya caleyh raxmatullah uu sheegayo waxa weeyaan wax waa ka dhici karaan laakiin way ka toobad keenayaan markaba waa ka noqonayaan oo ilahay bay uga noqonayaan subxana wa tacala dunuubta waaweyn dunuubta waaweyn waxaa loo badan yahay iyadana inaysan ambiyada ka dhicin sidaasaa macnaha wax way loo badan yahay sheekh maxamed amiin shanqiiti caleyh raxmatullah baa isagana adaa-ul bayaanka mas'alada kaga hadlaya hadalkaa shekhu islam ibnu taymiya caleyh raxmatullah mid ku dhow buu isaguna taqriirkiisu iyo hadalkiisa uu ku saabsan yahay mujalladka afraad safxada boqol iyo sagaal iyo tobnaad ayuu kaga hadlaya sheekh maxamed amin shanqiiti caleyh raxmat ullah ayib waana kulla waaxidin minhum salim waana kulla waaxidin mid kasta oo minhum rususha ka mida salima wuu nabadgalay min kulli maa naqsin dhimanaan oo dhan wa min kufrin gaalnimo xaggeedana cosima waa laga ilaaliyey waa ijmac kadaaka kaa hore xaaluu la mid yahay min ifkin dembi waxaa laga ilaaliya been iyadana waa ijmac wa min khiyaanatinna waa laga ilaaliyey waa ijmac intaaso dhan waa laisla ogolya liwasfihim tilmaamidooda daraaddeed lagu tilmaamay maxaa looga ilaaliyey in laga ilaaliyey waxay ku caddahay liwasfihim sifayntooda iyo tilmaamidooda lagu tilmaamay bisidqi runta iyo walamanati ammaanada lagu tilmaamay haddii ammaano lagu tilmaamay khayaana meesha ka baxaysa haddii sidqi iyo run lagu tilmaamayna been iyo ifki baa meesha ka baxaysa macna wajaa-izun fii xaqi kulli rusuli annawmu walnikaaxu milu lakli wajaa-izun waa bannaan tahay fii kulli fii xaqi kulli rusuli rususha oo dhan xaqooda waxaa ku bannaan annawmu hurdaa ku bannaan walnikaaxu guur baa ku bannaan milu lkli cunidoo kaluu la mid yahay milulakli cunudoo kaluu la mid yahay kaas labadii baydii hore wuxuu ku sheegay waxyaalaha rususha iyo ambiyada mustaxiilka ka ah baydkana wuxuu ku sheegayaa waxyaalaha jaa-iska ah yacni waxaa la yidhahdaa waa waajib iyo mumtanic ama mustaxiil iyo jaa-is saasay u qaybiyaan marka waxaa bannaan oo rususha xaqooda ku bannaan oo u bannaan hurdada hurdada ayaa u bannaan lanna hurdadu ilaahay subxana wa tacala naxariistiisa wa waa naxariis marka ambiyadu ka kayrihim min albashar way seexdaan ceebna kuma ah laakiin qaar ka mid ah hurdadiisu iyo seexashadiisu way ka gedisnaan kartaa yacni basharka intiisa kale hurdadooda maalan rasuulkeennao kale salawatu rabbi wasalaamu calayh kaanat tanaamu caynuhu walaa yanaamu qalbuhu nebigu sal lla lay waslam indhihiisaa seexan jiray laakiin qalbigiisu ma seexan jir waa khusuusiya waa khusuusiya sax waa seexdaa oo waa nastaa nebigu sal lla lay waslam laakiin hurdadiisa iyo hurdada basharka kale isku mid maaha basharka kale markay seexanayaan qalbigoodiina waa seexanayaa indhahooduna waa seexanayaan ruuxii waa tegaya wax dhacaya iyo wax socdiya kama warhaya laakiin rasuulku sal lla lay waslam indhihiisu waa seexan jiray lakiin qalbigiisu ma seexan jirin salawatu rabbi wasalamu caleyh ayib waxaa la mida hurdada oo iyagana bannaan guursiga waa abiicada basharka way macnaha ila waa bashar iyaguy in naxnu ila basharun milukum walakina allaha yamunu cala man yashaa bashar idinkoo kala un baanu nahay bay leeyihi laakiin ilaahay subxaana wa tacaala ciduu doonuu ku galladaystaa ilaahay baa dheeraadna siiyey iyo gallad dheeraada oo inuu na dirsaday oo rasuul naga dhigaya laakiin dabeecada iyo nolosha iyo bashar idinkoo kale abaanu nahay rasuulkuna salawatu rabbi wasalamu caleyh xadiidka cabdullahi bni mascuud ee bukhaari iyo muslim ay wariyeen inamaa ana basharun ansaa kamaa tansawn buu nabi ur sal lay slam waxaan ahay bashar idinkoo kale ah waan halmaami sidaad idinku waxu halmaantaan ee markaan halmaamo ee xusuusiya buu nabi ur sal lay waslam soo maaret yacni nisyaankiibaa ku imaanaya yani ismansiiskii baa ku imaanaya waa bashar hurdadii baa ku imaanaysa waa seexanayaan wahaakada macnaha sidoo kaleeto guurka way guursadaan rusushu oo guurku jaa'is buu u yahay mustaxiilka ma aha bal waa dariiqatu wa sunnatu alanbiyaa waarusul weeye guursigu rabbi subxana wa tacala wuxu uhi walaqad arsalnaa rusula min qablika wajacalnaa lahum aswaajan waduriyah rasuul baanu hortaa dirnay nebi maxamedow rusushaa hortaa aan dirnayna waxaan u yeelnay xaasas iyo caruur yacni waxaa la radinayey carabtii markay yidhaahdeen yacni muxuu ahaa rasuulkan maa lihaada arasuuli ya'kulu acaama wayamshi fi laswaaq muxuu ahaa rasuulkan suuqyadana socda cuntada cunahaya naagaha guursanaya ilmaha dhalay maxay rabaan mataqaana waxay rabaan waxaan waxbana cunaynin dumarna guursanayni ilmana dhalayni in loo keeno oo ah malaa'ig macnaha muxuu ahaa bay leeyihin rasuulka nala midka suuqa wareegah marka waxaa lagu yidhi saasay rusushu wada ahaan jireen rusushii hore oo dhan waana guursan jireen carruurna waa dhali jireen waana cuni jireen waana cabbi jireen suuqyadana waa socon jireen marka kama gedisni ma tihid mid ka gedisan rusushii hore saas macana marka guurku waa ku bannaanya bal rasuulkeenu salawaatu rabbi wasalaamu calayh yacni waxa weeyaan kaana akara hadihi اlummati nisaan yani ummaddan isagaa ugu dumar badnaa nebigu salawatu rabbi wasalamu calayh oo khasiisay u ahayd inuu kulmin karayo afar dumara ka badan waxay ka mid ahayd khasaa'istiisa ama khusuusiyaadkiisa ayay ka mid ahayd nebiga salawatu rabbi wasalaamu calayh saas macana waxaa ka mid ah akliga akliga inay wax cunaan wamaa arsalnaa qablaka min almursaliin ila inahum laya'kuluuna acaama wayamshuuna fi laswaaq rusush kaa horraysoonu dirnay ma jiraan ilaa haddaanu dirnay cuntadana way cuni jireen suuqyadana way socon jireen saas rabbi ilahi subxana wataala rususoo dhan saasay ahayn rasuul aan bashar ahaynoo sida basharka aan u dhaqmayninoo seexanayninoo wax cunayninoo suuqa maraynin oo ma jirin saasay rusushu wada ahaayeen saas rabbi ilahi subxana wa tacala marka intaasoo dhan baa ku bannaan waxaa ka mid a waxyaalaha ku bannaan mawdka rusushu way dhintaan sida qayrkoodba u dhinta laakiin xayaatadooda barsakha ay ku nool yihiin baa ka gedisan xayaatada basharka ama khalqiga intiisa kale barsakha xayaat nolosha qabrigii udhaxaysa midda aakhara iyo midda adduunya udhexaysa macnaha laakiin dhimashadu waa shay jaa-isoo rusushu waa dhintaan siduu rabbi u yidhi subxana wa tacaala wma kana mxamdwma muxamadu ila rasuulu qad khalat min qablihi اrusul afain maata aw qutila inqalabtum cala caqaabikum rusul muxamed waa uun rasuul hortiina rusuli tageen oo dhinteen hadduu dhinto ma diintaad ka noqonaysaan hadduu dhinto ama la dilo ma cirhibtiinaaad ku noqonaysaan oo diinta ma ka tegaysaan marka ay soo degaysa ayadaasi nebi maxamed uma dhimanay salawatu rabbi wasalaamu caleyh waxay ahayd dagaalkii uxud bu ah soo maha waana aayadda loo baxsaday markuu nebigu dhintay salawatu rabbi wasalaamu caleyh oo markay saxaabada qaar badan oo ka mid isku ay arrintii qaadan waayeen oy la cuslaatay aayaddan uu abubakr sidiiq radi allahu canhu ku akhriyey saasay macnaha waxayna soo degtay nebiga dhimashadiisa ka hor taqriiban yani lix sano toddoba sano ka hor bay soo degtay marka dhimashadu way ku bannaantay dhimashadu way ku bannaanta rusushu waa dhimanayaan ayib taasi waxay radinaysaa qolyahan qullaada oo sii xaj jira oo nebiga sal alla lay wasalam dhinacyo fara badan quluw iyo xadgudub ku sameeyey ayaa qaar fara badanoo ka mida ma qabaan inuu nebigu dhintay salawatu rabbi waslamu caleyh nebi maxamed weli waa nool yahay bay ku leehi saas yani weli waa nool yahay dhawaa dhintay ma dhigi kartid oo ilahay baaba ku sheegay subxana wa tacala inuu dhintay ma ilahay warkiisaan beeninayna waa dhintay nebi maxamed salawatu rabbi waslamu caleyh saasuu ilahay qur-aanka ku sheegay subxana wa tacala dhimashadu marka waa shay ku bannaan way ayib shayga yani waajibka ah waxa weeyaan ee rususha waajibka ku ah albalaaq albalaaqu lmubiin xilkii loo soo dhiibay inay ummadda gaadhsiiyaan ayagoon waxba ka qarinin taasi waa waajibka rususha waa shayga waajibku ah mumtanica mustaxiilka ka ana waa arrimuhuu soo sheegay iyo dacwa aluluhiya waalrububiya inay ilahnimo sheegtaan ma dhici karto waa shay mustaxiil ah rasuul ilaahay soo dirsaday oo kitaab usoo dhiibay ama nebi uu u warramay inuu yidhaahdo rabbi baan ahay ama ilaah baan ahay aniga iyo caabuda ma dhici karto saas man qur-aanku rabbi ku sheegay subxana wa tacala ma kana libasharin an yu'tiyahu allahu alkitaaba walxukma walnubuwata uma yaquula linnaasi kunuu cibaadan lii min duuni illah walakin kunuu rabbaaniyiin bima kuntum tucallimuuna alkitaaba wabima kuntum tadrusuun saas man ma dhici karto mana suroobi karto waa shay mustaxiil ah bashar intuu ilaahay kitaab siiyo xugum siiyo nebinimo siiyo haddana inuu dadka ku yidhaahdo aniga addoomma ii noqda ma dhici karto saas daraaddeed baa nebiyullaahi ciisa calayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam maalintii qiyaamada markuu tago waxaa lagu leeyahay a anta qulta linnaasi ittakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illaah maadaa dadka ku yidhi aniyo hooyaday laba ilah naga dhigta markaasuu leeyahy qaala subxaanak subxaanak maa yakuunu lii an aquula maa laysa lii bixaq yacni alla waad nasahan tahay gar iyo xaq uma lihi waxaan ii habboonayn oo inaan ilaahnimo sheegtaa inaan ku hadlo shay gar a ma ah wax iga dhacayna maaha wey macnaha ayib marka ma suroobi karto bal weliga saalixee ilaahay yaqaana bayna ka suroobi kari inuu yidhaahdo addoommada ilaah ii noqdo iga dhigta macnaha ilaah iga dhigta oo i caabuda haddaabaad aragto nin addoommada ugu yeedhaya inay caabudaan oy baryaan oy u sujuudaan oy waxweydiistaan oy barakaystaan waxaad ogaanaysaa inuusan weli ilaahay ahayn ma suroobi karto weli ilaahay waxaa lagu yaqaanaa inuu addoommada ugu yeedho ilaahay keligii inay caabudaan sidaa rusushaba ilahay subxana wa tacala inoogu sheegay laakiin awliyaau shaytaan baa lagu yaqaanaa inay khalqiga ugu yeedhaan ama iyagu inay yidhahdaan na caabuda ama inay khalqi kale u diraan oo caabuda yidhahdaan saas way macnaa wajaa-izun wayba mid bannaan wey annawmudaasaa mubtada'a jaa-izuntuna waa khabar muqadam ah wajaa-izun mid bannaan weeye fii xaqi kulli rusuli rususha oo dhan xaqooda dhexdiisa waxaa ku bannaan annawmu hurdaa ku bannaan walnikaaxu iyo guursi milul akli cunidoo kaleu la mid yahay milul akli ayuu la mid yahay taasi macnaha yani waxa weye cunidda iyo fadhiisiga iyo socodka iyo oohinta iyo yani waxa weye qosolka iyo murugta iyo walbahaarka iyo kulli waxa weeyaan yani tabaa'icda basharku waxay keenayso dhan ayay macnaha waxa weeyaan ambiyadu ridwan ullahi calayhim iyo rasusha ay leeyihin oon marka macnaha aan bashariyada naqsi ku ahayn macnaha walaysa fi lummati bitaxqiiqi fi lfadli waalmacruufi kasidiiqi intaa wuxuu kaga soo baxay ambiyada iyo rusushii halkana wuxuu ka gudagelayaa asxaabu rasuli illahi sal alla alay waslam asxaabta nebiga sal lla lay wasalam waa ardadiisii saxaabiga waxaa la yidhahdaa ruux kasta oo nebiga sal lla lay wasalam nolol kula kulmay isagoo rumaysanna la kulmay iimaankiina ku dhintay ardadii rasuulka sal lla lay waslam waa saxaaba la yidhahdaa kutubta tawxiidka ayaana lagu qoraa yani waxa weye saxaabada ridwaanullahi calayhim mowqifka loo baahan yahay inay ummadda inteeda kale iska taagto oo macnaha waxaa keenay in lagu qoro waxay ka mid tahay masaa-ishii ugu horraysay ee khilaafkeedu soo baxay markay khaasatan khawaarijtu soo baxday oo kooxdii ugu horraysay ah ma- mabaadi'day la yimaadeen bay ka mid ahay inay asxaabu rasuulillahi sal lla lay waslam wax ka sheegaan oo cali bn abi taalib iyo fuqahaa u saxaaba ay takfiiriyaan shiica ku xigtay shiicana masaa-ishii ugu muhiimsanayday iyaguna ku fogaadeen waxaa ka mid ah asxaabu rasulilah sal lay slam oo qaar badanoo ka mid ay ku tageen inay ridoobeen asxaabu rasuulilah bacda mowti rasulilah sal lay slam inay islaamnimadaba ka baxeen wax yaroo tiro koob- kooban mooye waa mas'alo marka ay lihaada sababkaa daraaddii ayay culimmada sunnadu waxay ku qoreen kutubta caqiidada saas daraadeed shekhulislam ibnu taymiya caleyh raxmat ullahi wuxuu leeyahay min usuuli ahli sunna waljamaca tacdiimu saxaaba ahlu sunna waljamaca usuushooda waxaa ka mida iyo ususta caqiidadoodu ku taagantahay waxaa ka mida asxaabu rasuulillahi sal lay slam weynayntooda iyo qadarintooda macnaha ayib saas daraaddeed buu bacda alambiyaa ayuu wuxuu ku keenay asxaabu rasuuli lahi sal ly wasalam asxaabta guud ahaan marka dib buu kaga hadli doonaa laakiin afraaddooda say u kala fadli badan yihiin buu soo hormariyey wuxuu ka bilaabay abubakr sidiiq radi allahu canhu wuxuu uhi walaysa fi lummati bitaxqiiqi walaysa ma ahaanin fi lummati ummadda dhexdeeda ma ahaanin bitaxqiiqi xaqiijin ay bilqowli lmuxaqaq hadalka la xaqiijiyey ee dhabta ah ummadda dhexdeeda ma ahaanin filfadli fadliga dhexdiisa waalmacruufi iyo wanaagga dhexdiisa ka sidiiqi sidiiqa mid la midii muusan ahaanin yacni walaysa fi lummati kasidiiqi waay ummadda dhexdeeda ma jiro oo kuma jiro dhexdeeda ma ahaanin mid la mida sidiiqa oo kula mida xaggee fi lfadli waalmacruuf bitaxqiiqi qowlka la xaqiijiyey qowlka adiladiisa iyo nusuustiisa lagu xaqiijiyey wax abubakar la mida ma jira macnaha xagga fadliga iyo xagga macruufka labadaba ayib abubakr sidiiq radi allahu canhu magaciisa waxaa la yidhahdaa cabdullahi bni cuhmaan isagii nebiga sal lay waslam nasab ahaan waxay isugu yimaadaan murat bnu kacb ibnu lu'ay ibn abi haalib ibni khaalib ayay isugu yimaadaan muruu kula kulmaa nebiga sal lay waslam oo nasabkiisu uu ugu yimaadaan wuxuu ahaa abubakr sidiiq radi allahu canhu ninkii ugu horreeyey saxaabada islaama sida ay culimmada intooda badan qabaan saasaa loo badan yahay saas daraaddeed baa ninkii la dhihi jiray abu mixjan cabdullahi ibnu xabiib ama camr ibnu xabiib ama maalik ibnu xabiib baa la yidhaha magciisa waa la isku khilaafsan yahay wuxuu ka mid ahaa raggii gebyi jiray ee mukhadramiinta ahaa mukhadramiintii gebyi jiray oo islaamkana soo gaadhay islaamka ka horna noolaa islaamkana soo gaadhay laakiin aan nebiga la kulmin mukhadram baa la yidhaha mukhadramiintaasu ka mid ahaa nin shaacir ah oo geesi ah oo aad u caji badan buu ahaa wuxuu dhintay hijrada soddonki macnaa waxa weye soddonkii hijrada yacni mutaqadim buu ahaa mukhadram mar haddii lagu yidhahdaba saxaabadu buu la noolaa macnaha ayib ninkaasaa marka waxa weeyaan yacni laba beyt oo abubakr sidiiq radi allahu canhu ku ammaanayay wuxuu leeyahay wasunniita sidiiqan wakulu muhaajirin siwaaka yusama bismihi hayra munkarin sabaqta ila alislaami wallahu shaahidun wa kunta jaliisan fi lcariishi lmushahari wuxuu leeyahay sidiiq baa lagu magacaabay nin kastoo muhaajiriinta ka midana magiciisii baa la yidhaahdaa adiga laakiin sidiiq baa lagu yidhahdaa islaamnimadaad u hormartay oo dadkan ugu horraysay allana markhaati buu ka yahay cariishkiina waad fadhiday oo nebigaad la fadhiday cariishkii mashhuurka ee caanka macnaha marka sida loo badan yahay abubakr sidiiq radi allahu canhu saxaabada ninkii ugu horreeyey islaamay buu ahaa qolyo kaleeto waxay leeyihiin cali baa horreeyey qole waxay leeyihin khadiija horraysay abu xaniifa iyo isxaaq ibnu rahwiya iyagu waxay leeyihiin yaan saa loo itlaaqina ha la yidhaahdo awalu man aslama min alrijaali abu bakrin ragga waaweyn marka la yidhaahdo islaamnimada ruuxii ugu soo horreeyey wuxuu ahaa abubakr wa min alsibyaani caliyun caruurta marka la yidhahdana cali baa u horreeyey wa min alnisaa'i khadiija dumarkana khadiija usoo horraysay wa min albawaali dadkii addoonnimada soo maree la xoreeyey ayagana zayd baa ugu soo horreeyey wa min alcabiidi addoommadana bilaal baa ugu soo horreeyey sidaa in loo tafsiiliyo ayaa fiican bay leeyihiin hadalkaasi ma xumo bay culimmadu leeyihiin laakiin sida raajixa ah kulligood abubakr sidiiq radi allahu canhu baa u horreeyey waa qowlka loo badan yahay macna abubakr sidiiq radi allahu canhu wuxuu inoo sheegay sheekhu inuu yahay afdal الصaxaaba waana ijmacu ahli الsunna ahlu sunnuhu iskuma khilaafsana asxaabu rasuuli lahi sal ه alay wasalam inuu abu bakar ugu horeeyo saasay isla ogolyahen nusuustaana ku tusaysa horta qur-aanka allah subxaanaه wa tacaala saaxibu rasuuli اllah nin uu ku magacaabay abubakar baa ka jira ila tansuruuhu faqad nasarahu اllahu id akhrajahu اladiina kafaruu ثaniya اثnayn id huma fi اlgaari id yaqulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana saaxibkiisuu ku magacaabay allah subxana wa tacala saaxibu rasuuli اllah qur-aanku ninuu ku sheegay abubakr sidiiq baa jira waa fadiilo isaga keligii leeyahy rasuulkuna sal ly wasalam dadka kaloo dhan buu ka soo dhowaystay ayagoo asxaabtiisaoo dhan saxaabo u wada ah haddana iyagoo wada jooga buu isagu naftiisa u aaneeyo intii kale ka sokamarsaday qisada caankaa markii abubakar iyo cumar isku dhaceen hadal baa dhex maray markaasuu yacni waxa weeye abubakar ka xumaaday cumar baa markii dambe soo noqday oo abubakar gurigiisii tegay oo si uga raalligeliyo wuu soo waayey markaasuu ka soo daba tegay oo nebiga isagoo la joogo uu yimi sal ly waslam markaasuu nebigu sal ly wasalam wuxuu ku yidhi abubakar wuu i rumeeyey mar aad i beeniseen hadal dheer buu nebigu sal ly waslam yidhi markaasuu wuxuu yidhi fahal antum taarikuu lii saaxibii fahal antum taarikuu lii saaxibii fahal antum taarikuu lii saaxibii saaxiibkay ma ii deynaysaan yuu ku leeyahy hadalkaas cumar buu ku leeyahy nebigu salawatu rabbi wasalam caleyh somalit yacni cumar laftiisu waa saaxiibkii oo waa saxaabi laakiin saxaabinimadaa la sii kala xigaa soo ma saxaabinimadiiyo saaxiibnimadaa la sii kala leeyahy markuu abubakar joogo isagaa saaxibu rasuulillaahi adduuna cumar soo maart saaxiibkay ii daaya buu nebigu uhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka yacni waxa weeyaan fadaa'isha nusuusta kutusaysa abubakr sidiiq radi allahu canhu inuu yahay afdalu hadihi alumma waa mustafiida waa mutawaatira tawaatur weliba qaci ah ayay macnaha mutawaatir tahay cali bni abi aalib radi allahu canhu ayaa waxaa laga wariyaa sida uu leeyahay sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah ilaa siddeetan weji ka badan siddeetan dariiq ka badan baa cali bni abi aalib waxaa lagaga wariyaa inuu yidhi khayru hadihi alummati bacda nabiyiha abu bakrin wa cumar ummaddanka ugu khayr badan nebigeeda kadib abubakar weeye cumar baana ku xiga wa cali bn abi aalib radi allahu canhu intaasoo weji ayaa lagaga wariyaya weliba naqli mutawaatir ah yuu leeyahy shekhu islam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah bal cali bn abi aalib kuufa markuu joogay mimbarkuu ka istaagay wuxuu yidhi ruuxii aan ka maqlo isagoo oo iga hormarinaya o iga fadilaya abubakar iyo cumar waan jeedli buu yidhi waan karbaashi car aan idinka maqlo buu yidhi ilan shiica markaad bilaabatay oo la taagan cali bin abi aalib baa saxaabada ugu fadli badan bal saxaabada inteedii kaleba gaalaysiinaya markaasaa cali intuu mimbarka fuulay masjidulkuufa ayuu wuxuu uhi ruuxan ka maqlo cali baa abubakar iyo cumar ka fadli badan waan garaaci buu yidhi nebi maxamed oo nool ayaan dhihi jirnay buu ihi abubakar iyo cumar baa saxaabada ugu fadli badan somalit waa yani waxa weeyaan waa raddi mubaashir ah oo shiicada macnaa waxa way radinaya nusuusta kutusaysa yani abubakr sidiiq radi allahu canhu inuu saxaabada ugu fadli badan yahay ayaa waxaa ka mid a xadiiskii nebigu u dhihi jiray sal lay wasalam low kuntu mutakidan min ahli اlardi khaliila latakhadtu aba bakrin khaliila dhulka inta ku nool haddaan mid ka mida khaliil ka samaysan lahaa abubakar baan khaliil ka dhigan laha bu nabur sal lay slam irid kasta oo iridaha masaajidka soo gasha ka mida ha la xidho midda abubakar mooyaane bu nabur sal lay slam soo maart waxaa ka mid a rasuulku sal lla lay wasalam camr bnu caas baa u yimid markaasaa wuxuu ku yidhi ayu nnaasi axabu ilayka ya rasuula allah dadka yaad ugu jecesha markaasaa nebigu wuxu yhi sal lla lay slam caaisha wuxuu yidhi min alrijaal raggan ka hadlaya abuuha buu nebigu yidhi sal lla lay waslam raggana aabbaheed baan ugu jeclay yaa yaa ku xiga buu yidhi cumar baa ku xiga buu nebigu salawatu rabbi wasalamu aleyh waa nas waxaa ka mid a maalan nebigu sal lla alay wasalam markii xanuunkuu ku dhiman doono uu hayay buu caaisho wuxuu ku yidhi ii keen kitaab ii keen iyo waraaq aan qore eh waxaan ka cabsanayaa rag fara badan inay arrinta sheegtaan markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal lla alay waslam iska daa buu ku yidhi aba allaahu waalmu'minuuna ilaa abaa bakrin buu nebigu yidhi sal lla alay waslam kollay ilaahay subxaana wa tacaala iyo mu'miniintu wax cid aan abubakar ahayn yeeli maayaane iska dhaaf buu yidhi waxba qoraal uma baahnay soomaali macnaha waxa weeyaan nebiga dhimashadiisa kadib xilka in loo dhiibo cid aan abubakar ahayn allana waa diiday bisaabiqi qadrihi mu'miniintuna waa diidi doonaan buu nebigu yidhi salawatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka mida nebigaoo nool salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayuu cid kale nebigu inuu saxaabada tujiyo imaam u noqdo iyuu nebigu raalli ku noqon waayay salawatu rabbi wasalaamu calayh abubakar u yeedha buu rasulku yuri sal lay slam weliba dumarkiisu caaisho iyo markii ay yidhaahdeen waa nin qalbi jilicsan oo meeshaadii hadduu istaago nebi allo isma milkin karo oo wuxuu nebigu yidhi sal lla alay wasalam abubakar u yeedha buu cid aan abubakar ahayn meeshaa istaagi maysa u yeedha buu nebi sal lla alay waslam markaasuu weliba wuxuu ku yidhi yani ina kunna laantunna sawaaxibu yuusuf buu ku nabi uri sal lla alay waslam kuwii yuusuf wakhtigiisii dumarkii kaydka iyo khayaanada lagu sheegay oo kaleeto ayaa tiin buu nebigu ku yiri sal lla alay waslam marka waxa weeyaan abubakar u yeedha buu nebi uri sal lla alay waslam ninka uu diidan yahay mataqaanaa madhib cumar buu diidan yahay ilan cumar bay usoo bandhigeen soo maalit cumar buu diidan yahay nebigu sal lla alay wasalam abubakar ha istaaga buu rasulku yuri salawatu rabbi wasalaamu calayh waa noloshii nabiga salawatu rabbi waslamu calayh marka waa masala mafruuq minha wey macna masأlaة mafruuq minha saas daraaddeed baa sheikhulislam ibnu taymiya caleyh raxmat ullahi wuxuu yidhi tafdiilu abi bakrin ثuma cumara clى cuثman wacaliyin mutafaqu calayhi bayna أئmaةi اlmuslimiina biاlimamati fi اlcilmi wاddiini wa min الصaxaabati wالtaabiciina wtaabiciin wuxuu leeyahay abu bakar kadibna cumar in laga hormariyo cuثmaan iyo cali waa arrin ay isla ogol yihiin culimmadii islaamku hadalkama joogo saxaabadii taabiciintii a'immadii waaweynaa sidaasay ku tageen oo ay mareen mas'alo khilaaf ka joogana ma ah sidaas way macnaha ayib marka waa ijmaac oo sidaasay marka ijmaac ku tahay cinda ahlisunna waljamaca abubakr sidiiq radi allahu canhu waxaad ku garanaysaa inay saxaabadu isla ogolaayeen fadligiisa markii nebigu dhintay sal alla alay wasalam waa ninkay isku waafaqeen inuu nebiga uga dambeeyo xilkii ummadda waxaa xilka loo dhiibay oo saxaabadu bilijmaac ay ku doorteen yacni bacda mowti rasuli lahi sal ly slm xataa rasuulkii lama aasin markaa wuxuu khilaafada hayay laba sano iyo afar bilood oo toban beri dhiman taqriiban laba sano saddex bilood iyo iyo labaatan intaasuu hayay kadibna wuu dhintay tii ilahay baa ku timi subxana wa tacala isagoo lixdan iyo saddex jir ah waxaa dhaqday xaaskiisii asmaa bintu cumays cumar bin khataab radi allahu canhu baa ku tukaday inta uusan dhimanin ayuu dardaaran ka tegey oo ummadda wuxuu u dardaarmay cumar ibn khataab radi allahu canhu saas daraaddeed baa waxaa la yidhahdaa cumar ibn khataab iyo juhuuddiisii iyo dadaalkuu sameeyey waxaa la yidhaahdaa waa xasanatu min xasanaati abi bakrin balada lanna isagaa ummadda hor keenay saasuu manaa bicahdihi ayib inkastoo xagga fadliga uu soo raacaa sida uu macnaha sheekhu inoo sheegi doono walaysa ma aha nin buu yihi filummati ummadda dhexeeda bitaxqiiji bitaxqiiqi xaqiijin xaqiijinta siday tahay dhabta ee nusuusta kutusayso ummadda dhexdeeda ma ahaanin filfadli fadliga dhexdiisa iyo walmacruufi wanaagga dhexdiisa kasidiiqi sidiiqa cid la midihi sidiiqa mid la midihi ma uu jiro oo xagga fadliga iyo macruufka iyo wanaagga kula mida macna waxaad ku garan kartaa in badan oo ka mida tobanka jannada loogu bishaareeyey ee inoo imaan doona in badanoo ka mida sababtii ay ku islaameen wuxuu abubakr sidiiq buu ahaa bal saabiqiina almuhaajiriin in badan oo ka mida abubakar baa sabab u ahaa islaamidoodii saas maana marka yani waxa weeyaan fadaa'ishiisa wax la koobi kara ma aha abubakr sidiiq radi allahu canhu wabacdahu alfaaruuqu min hayri iftira wabacdahu cumaanu fatruki lmiraabu buuri wabacdahu sidiiqa gadaashiisana waxaa dadka ugu fadli badan alfaaruuqu baa ugu fadli badan midkii kala bixinta badnaa xaq iyo baatilka min hayri iftiraa been abuurad la'aan iyadoo ayna been abuurad ahayn wa bacdahu faaruuqa gadaashiisana cumaanu cumaan baa ugu fadli badan ee fatruk iskaga tag almira dooda iskaga tag masaladaa dood ha ka gelin waxba ha ka murmi lanna waxa weyaan mafruuqun min haw waa wax lagaba takhallusayoo aan muranba u baahnayn sidii aynu kusoo ku horay usoo sheegnay hadalkii shekhu islam ibnu taymiya caleyh raxmatullah ayaduna waa ijmaac bacda abi bakrin inuu ummadda ugu fadli badan yahay cumar bn khataab radi allahu canh wuxuu islaamay cumar sanadkii lixaad ee bicada islaamnimadiisuna wuxuu ahaa shay cizi iyo karaamo u ah oo muslimiintu runtii aad ay ugu diirsadeen maxaa yeele ilahi subxana wa tacaala muslimiinta oo xilli adag ku jira ayuu ilaahi subxaana wa tacaala ku muujiyey wuxuuna islaamnimadiisu sabab u ahayd ducadii nebiga salawatu rabbi waslaam caleyh oo isaga iyo abu jahal labadooda mid ka mida ilaahu diinta ku xooji buu nabigu sal lla lay waslam ku duceeyey ducadana ilaahay wuxuu u aqbalay cumar bn khataab radi allahu canh markuu soo islaamayna nin maka dhexdeeda casiis ka ah oo laga haybaysto oo laga baqu ahaan jiray markuu soo islaamay nasri weyn bay u ahayd islaamka iyo muslimiinta u ahayd cabdullahi mascuud radi allahu canhu siduu leeyahay maalinkaas ayay muslimiintu ay heeryadii iyo gabashadii iyo ay bannaanka dhigan bur cumar markuu soo islaamay macna leanna waa laga haybaystay oo raggii ku degdegi jiray iyo odayaashii quraysheed iyo wixii ku qamaami jiray cumar baa ka mid noqday markii la yidhi dib baa loo istaagay waa la garan rag waa is yaqaanaa saas macna ayib cumar ibnu khataab radi allahu canhu waxaa lala mubaayacooday maalinkii abubakr sidiiq u dhintay ayaa lala mubaayacooday waxayna baycadiisa ka horaysay dardaarankii abubakr sidiiq radi allahu canhu abubakar baa khilaafada u dardaarmay saddex iyo toban sano sanadkii saddex iyo tobnaad ayuu macnaa wax weye khilaafada qabtay cumar markuu khilaafada qabanayo horta mahaamtii ugu waaweynaydee abubakar uu sameeyey intuu xilka hayay labadii sano iyo dhowrkii bilood abubakar waxaa ugu weyneeda uu qabtay waxay ahayd riddadii iyo qabaa'ishii ridoobay inuu islaamka dib ugu soo celiyo leanna markuu nebigu dhintay sal lay wasalam carabta inteydii badnayd way ridowday islaamnimaday ka noqotay dhowr magaalo mooye qaarna sakadii bayba diideen abubakar hawshii ugu weyneeda uu qabtay wuxuu ahaa ciidamadii muslimiinta ayuu wuxuu u isticmaalay dadkii islaamka ka baxay in dib loogu soo celiyo gudihii markuu hagaajiyey oo isku dubariday ayay marka tii ilaahay ku timi cumar markaa uu imaanayo hawsha u taallaayo waxa weeyaan inuu dibadda iyo ummadihii dariska ahaa iyo furus iyo ruum iyo inuu hawshaasi sii wado macnaha marka cumar radi allahu canhu xilligiisii waa xilliga ugu badan ee futuuxaadka muslimiintu ay macnaha waxa weeyaan dhaceen taqriiban furus waa laga takhallusay ruumna inteedii badnayd baa iyadana macnaha waxa muslimiintu ay qabsadeen ilaa ay nin kastoo diinta necbaaba uu ka xanaaqay waana mas'alada keentay in la dilo cumar bn khataab radi allahu canhu oo uu dilo ninkii majuusiga ahaa ee abululu'ah almajuusi maxaa yeelay qowmkiisii waxa ku dhacay ayuu ka xumaaday nin majuusi oo addoonnimo meesha ku yimidna ma aha cumarna horuu uga teliyo wuxuu yidhi nimankan magaalada lagu soo uruurinayo ha laga daayo